halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a o idinkaga imanaysaa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo barta internetka v o a somaly com
id wanaagsan dhegaystayaal waa sabti afarlabaatanka nofembar sanadka labakunsideediytobanidaacadda caawa waxay idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo maxamed cabdi xasan sandheere
qodobadaad idaacaddayada caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida booliiska dalka kenya oo soo bandhigay magacyada rag ay sheegeen inay ka dambeeyaan afduub loo geystay gabadh talyaaniga
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan oo aan idin haynaa safiirka soomaaliya u jooga maraykanka donald yamamota oo sheegay in dowladda dhexe soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay u baahan yihiin isdhexgal xoog leh oo wada shaqayn joogta ah
waxaan kaloo idiinaynaa warbixin cusub oo sheegaysa in isbeddelka cimilada uu maraykanka ku keeni doono khasaare gaadhaya boqolaal bilyan oo dollar marka la gaadho dhammaadka qarnigan barnaamijka martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imanaya soomaaliya ayaa sheegaya in ku dhowaad toban askari lagu dilay duuleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe kadib markii ay waddada u galeen kadib markii kooxda al-shabaab waddada u gashay ciidankan oo kolonyo ahaa kuwa soo marayay inta udhexaysa qalimow iyo gololey dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in ciidanka la weeraray ay saarnaayeen laba gaadhi oo minibas ah iyagoo ka soo laabtay magaalada jowhar halkaas oo ay u tageen howlo tiro koob ciidana wararka ayaa iskugu jira adhada weerarka ayaa iskugu jira qarax miina iyo rasaas lagu furay gawaadhida ciidan oo ay saarnaayeen ma jirto ama ma jiro wax waroo mas-uuliyiinta hirshabeelle iyo kuwa milatariga soomaaliya ka soo saareen weerarkaasi maanta deegaanka u dhexeeya qalimow iyo gololey ayaa waxaa horey dhowr jeer lagu weeraray ciidamada milatariga iyo kuwa amisom ka tirsan sidoo kalena waxaa lagu dilay qarax miino laba xildhibaan oo ka tirsanaa baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle warbixin cusub oo ay soo saartay dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in saameynta cimilada isbedelaysa ay ku jiraan dabeelo xoogan abaaraha iyo dabka miyiga ka kacaya ay aad uga sii darayaan gudaha maraykanka warbixintan ayaa la qoray iyadoo caawimaad laga helayo dhowr hay-adood oo dowladda maraykanka ka tirsan arrintan ayaa si xoogan waxay uga hor imaanaysa siyaasadda iyo hadallada madaxweynaha maraykanka donald trump warbixintan ayaa lasoo saaray jimcihii xilli fasaxay dadka maraykanka ku jireen balse aqalka cad ayaa warbixintaasi ku tilmaamay mid aan sax ahayn sida ay baahisay wakaalada wararka ee reuters qiimeynta cimilada qaranka ayaa waxaa ay ka kooban tahay kun bog waxayna ay ka digtay musiibo xoogan oo ka dhalata cimiladaasi kullaanaysa ee adduunka
roob xoogan oo ka da-ay waqooyiga gobolka california ee dalka maraykanka ayaa si weyn u caawiyey dadaalada lagu doonayo in lagu bakhtiyo dadkii uu khasaaraha waa dadkii uu khasaaraha badani kasoo gaadhay dabkii ka kacay gobolkaasi inkastoo roobkan uu roobkan uu gacan ka geystay deminta dabka haddana waxaa la sheegay inuu sii adkeeyey dadaalada ay shaqaalaha gurmadku ku baadigoobayaan meydadka dadka ku dhintay dabkaasi kooxaha gurmadka ayaa burburka hoostiisa ka baadhaya dad lalaayahay oo aad loogu malaynaya inay dhinteen ilaa iyo siddeed boqol oo dad isxilqaan ah ayaa jimcihii shalay ka qayb galay howlaha gurmadka ilaa iyo hadda dabka gobolka california ayaa keenay dhimashada afar iyo siddeetan qof halka lalaayahay
mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi afghanistan jooga ayaa waxa ay sheegeen in kooxo hubeysan oo aan la garanaynin ay dileen wadaad ka tirsanaa kooxaha muslimiinta ee gudaha wadankaasi afghanistan gaar ahaan caasimada kabuul halka wadanka dhinaciisa kalena ay howlgal ka dhana kooxaha xagjiriintaahi ay sababeen inuu dhinto hal askari oo maraykanah ayna dhaawacmaan laba kale oo ka tirsan ayna dhaawacmaan ayna dhintaan aan iraade laba kale oo askari oo ka tirsan ciidamada afghanistan afayaan u hadlay ciidamada biliiska ee kabuul ayaa v o a u sheegay in meydka mawlaawi cabdulbaasir xaqaani laga helay meel u dhow magaalada kabuul gaar ahaan guddiguna waxaay sheegeen inay arrintani baarayaan waxa uu ahaa madaxa ku-xigeenkii guddiga arrimaha diinta basiir mujaahid afhayeenka ciidamada ayaa waxa uu sheegay inay soo xireen boliiska nin lala xiriirinayo dilka dhinaca kale howlgalka neto ee mareykanka uu taageero ayaa ku warramay in hal askari oo mareykan lagu dilo howlgal dhacay sabtida maanta waxaa sidoo kale howlgalkaasi ku dhintay laba kale oo ciidamada dalka afghanistan ka tirsan
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington booliska dalka kenya ayaa soo bandhigay magacyada rag ay sheegeen inay ka dambeeyeen afduubka gabadh talyaaniga u dhalatay oo toddobaadkii aanu soo dhaafnay lagu afduubay deegaanka shakama ee gobolka xeebta wariyaheenna maxamed faarax shideh ayaa warbixintan inoo haya
booliska dalkani kenya ayaa madaxooda saaray midkiiba lacag hal milyan gaarayso saddex nin oo la tuhunsan yahay inay ahaayeen kuwii afduubka u geystay gabarh talyaani oo laga afduubay talaadadaynu soo dhaafnay degmada kilifi oo ka tirsan gobolka xeebta saddexdaasi qof ayaa waxaa lagu kala sheegay ibraahim aadan cumar yuusuf kunoo aadan iyo weliba saciid aadan cabdi oo dhammaantood ay dowladdu ku sheegtay inay yihiin rag khatar oo hubaysan dadweynahan ooga digtay inay u dhowaadaan balse ay ciidamada booliisku ku soo wargeliyaan oo keliya meeshaay ku arkaan taliyaha ciidanka booliiska dalkani kenya joseph bonet ayaa sheegay sabtidii in ilaayo haatan ay ku wada jiraan ciidamada booliiska iyo ciidamo kaloo isku dhafa baadigoobka lagu baadigoobayo silvia romano oo dabley ay ka afduubeen deegaanka jakama talaadadii aynu soo dhaafnay sidoo kale taliyaha ciidanka booliisku waxa uu sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen laba dhugdhugley ooy sheegeen inay lahaayeen joseph bakuna kazungu iyo moses suleymaan mbogo oo la tuhunsan yahay inay ahaayeen dhugdhugley lagula cararay gabadhaasi dalka talyaaniga ka timid jirkaasi dalka talyaaniga u dhalatay iyo sidoo kale marka la afduubayay dableydaasi waxay dhaawaceen shan ka mid a dadka rayidka ee halkaasi ku sugnaa ilaa haatan si toosa looma garanayo cidda afduubkaasi geysatay balse la tuhumayaashaasi ayaa dowladdu waxay ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab oo gudaha deegaankaasi ku dhuumaalaysanayso weli lama hayo raad iyo raaq halkii u dambeysay gabadhaasi balse ciidamada dowladda dalkani kenya ayaa isticmaalaya si walboo gabadhaasi ay ku soo badbaadin lahaayeen dhulka howdkaana waxaa lagu arkayaa ciidamo badan oo ku dhex lugaynaya sidoo kalena isticmaalaya diyaaradaha qumaatiga u kaco maxamed faarax shire v o a garisa
safiirka soomaaliya waa safiirka mareykanka ee soomaaliya donald yamamoto ayaa waraysi gaara oo uu siiyey v o edu ku sheegay in dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay u baahan yihiin wada shaqayn joogtaa taasi oo uu sheegay inay muhiim u tahay mustaqbalka soomaaliya waraysigan oo ay la yeelatay saare cabdi axmed ayaa waxaa qeybtani oo ah tii saddexaad uguna dambeysay waraysiga oo dheeraa inoo soo koobaysa caashe ibraahim aadan danjiraha maraykanka ayaa la weydiiyey in ciidamada dowladda soomaaliya ay awoodi karaan inay la dagaalamaan al-shabaab oo ay hantaan ammaanka dalka xiliyadan dhow danjiraha ayaa sheegay in uu ku rajo wen yahay in soomaaliya ay nabad noqoto mustaqbalka dhow waxa uu yidhi waxay ila tahay arrintu way ka weyn tahay la dagaalanka shabaab oo keliya waxay arrintu tahay xasilinta nabadda iyo sare uqaadidda kalsoonida shacabka ma ahan oo keliya arrin u taalla militariga sidoo kale booliska waxay muhiim u yihiin xasilinta nabadda ee bulshada dhexdeeda militariguna way caawinayaan sidoo kale xuduudaha qaranka ayay sugayaan arrintani wakhti ayay u baahan tahay tusaale ahaan waxaad fiirisaa dalalka kale ee xaaladan oo kale ay ka jirto laakiin anigu soomaaliya waxaan ku niyad samahay in arrintan mustaqbalka xal laga gaari doono dhammaan waxyaabihii fududayn lahaa ee suuro gelin lahaana waa kuwa haatanba jira danjira yamamoto ayaa la weydiiyey saamaynta uu qarannimada soomaaliya ku yeelan karo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada xubinta ka ah hannaanka federaalka waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in la helo wada shaqayn iyo iskaashi dhex mara dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada waxa uu yidhi waa su-aal wanaagsan sababtoo ah si loo helo qaran midaysan oo federaal ah kaas oo ah hanaanka ay rabaan dadka soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay isdhexgal xooggan iyo isu duwid iyo wada shaqayn joogto ah oo u dhexaysa dowladda federaalka ah iyo maamulada xubinta ka ah hanaanka federaalka waa in dhammaan dhinacyadu isfahmaan oo ay ogaadaan baahiyaha jira iyo dalabaadka kala duwan ee imaanaya waana hanaan lasoo dhisay tan iyo shirkii carte ee labaatan sano ka hor ilaa laga soo gaaro shirkii london iyo weliba shirarka kale ee caasimadda iyo gobollada ka dhacaya annaguna waan garab joogsanaynaa sidii loo xoojin lahaa isdhexgalka waxaanan aaminsanahay in arrintan ee mustaqbalka dowladnimo ee soomaaliya ay muhiim u tahay danjiraha maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto ayaa la weydiiyey aragtidiisa ku aadan sida xal loogu heli karo khilaafka dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada
they've all agreed to is revenue sharing uh, and also security equipment uh, and also looking at ways that they can benefit. And I think what we're going to do at the United States is waxa uu yidhi arrimaha ay dhinacyadu ka dhawaajiyeen ayaa ah saddex qodob oo kala ah qaybsashada dakhliga iyo qalabka nabadgelyada lagu sugo iyo in la helo hannaan dhammaan dhinacyadu ay uga faa'iidaysan karaan waxaana ila tahay annagu maraykan ahaan haddii aan abuurno fursado dhaqaale oo ay wadaagaan dowladda dhexe ee federaalka ah iyo maamuladu waxaa la arki doonaa isdhexgal iyo wada shaqayn deg deg ah oo labada dhinac ay yeeshaan waana arrin aad ugu wanaagsan soomaaliya
waraysigii weriyaha v o eda zaare cabdi axmed ee la yeelatay danjiraha maraykanka ee fadhiya soomaaliya daniel donald yamamoto waxaa inoo soo jeedinaysay oo soo turjuntay waryaheena caashe ibraahim caashe cuud
warbixin ka soo baxday kongareeska maraykanka ayaa lagu sheegay in isbeddelka cimilada ee dalka maraykanka u keeni doono khasaare gaaraya boqolaal bilyan oo dollar marka la gaaro dhammaadka qarnigan dhibaatadan ayaa gaaraysa meelo badan oo ay ku jiraan caafimaadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha aqalka cad ayaa warbixintaasi ku tilmaamay mid khalad ah maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya warbixin uu qoristeeda amray koongareeska maraykanka taasoo ay kaalin ka geysteen tiro ka badan toban hay-adood oo dowladda maraykanka raacsan ayaa muujinaysa raadkii lasii saadaaliyey ee cimilada dunida ee kululaanaysa raadkaasoo saamayn aad u xun ku yeelanaya dhammaan qaybaha nolosha dadka maraykanka warbixinta oo ah cadadkii afraad ee qiimeyn lagu sameeya xaaladda cimilada maraykanka ayaa lagu sheegay in qiiqa hawada u baxaya oo gaadhay heerar aan horey loo arag u dhaqaalaha maraykanka ku keenayo boqolaal bilyan oo dollar marka dhammaadka qarnigan la gaadho warbixinta ayaa lagu sheegay in cimilada kululaanaysa ay si weyn u saamayn doonto dadka saboolka ah si daran ay u waxyeeli doonto caafimaadka dadka burburinayso kaabayaasha dhaqaalaha yaraynayso helitaanka biyaha wax ka beddelaysa xeebaha sare u qaadaysa kharashka ku baxaya beeraha iyo dhaqashada kalluunka iyo ugu dambayn wax soo saarka tamarta warbixinta ayaase lagu sheegay in arrintan la yarayn karo haddii qiiqa hawada u baxaya wax laga qabto inkastoo haddaba u taagan yahay raadka waxyeelada isbeddelkaas cimilada sida duufaanada xoogga badan ee soo noqnoqda abaaraha iyo daadadkayntaba warbixinta ayaa dhammaystir u ah daraase sannadkii hore soo baxday taasoo sheegtay in dadku ay leeyihiin mas-uuliyadda koowaad ee cimilada kululaanaysa daraasaddaas ayaa ka digtay saamaynta xaddaafka ah ee isbeddelkaasi uu koonka ku yeelanayo warbixinta ayaa ka hor imanaysa siyaasadaha madaxweyne trump kaasoo ka noqday siyaasado uu keenay madaxweynihii hore barack obama kuwaasoo ilaalinaya deegaanka iyo cimilada madaxweyne trump ayaa kordhiyey wax soo saarka batroolka ee gudaha maraykanka gaar ahaan saliidda cayriin taasoo hadda ah ta dunida ugu badan oo xitaa ka horraysa dalalka sacuudiga iyo ruushka linsey walters oo ah fayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in warbixintan cusub lagu saleeyey xaalado inay dhacaani ay yaryihiin maxamed cabdi xasan sandheer ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa soo jeedinaya
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa sheekh yuusuf maxamed cabdi oo loo yaqaano sheekh yuusuf koraaye kana tirsan culimmada masjidka al hidaaya ee ku yaala gobolka kentucky ee dalka maraykanka oo hadda ku sugan magaalada minneabolis oo uu kaga qaybgelayo munaasabadaha loogu dabaaldegayo dhalashada nebigeenna moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee kusoo dhowo barnaamijka sheekh yuusuf waa dhowahay laanta v o e da iyo ummadda kaleo soomaaliyeed ee dhegeysanaya intaba waa salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu sanad kasta waxaad la socotaa sheekh in bishan oo kale dadka muslimiinta meelo fara badan oo dunida ay ka joogaan ay u dabaaldegaan mawliidka ama dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee bal marka ugu horeysa waxaadna xasuusiisaa waxa mawliidka uu uga dhigan yahay dadka muslimiinta iyo sida guud ahaan dalka maraykanka dabaaldegan loogu diyaar garoobayo oo maalmaha soo socdana dabcan uu sii socon doono bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin amaa bacd sida aan ognahay dabaaldega nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa wax awalna soo jiri jiray haddana jira haddana sii jiri doona xaqiiqatan waxaan dhihi karnaa ma ahan dabaaldeg loo dabaaldegayo nebiga dhalashadiisii keliya waa islaamkii oo dhan biajmacihi dabaaldeg loo dabaaldegayo weeye oo ilaahay uu qur-aankiisa ku yidhi laqad mana allahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin ilaahay wuxuu noogu mana sheegtay oo noogu amaal sheegtay diritaanka uu nebi moxamed noo soo diray ee waxaa la ogyahay qabla risaala waa tan la yidhaahdo jaahiliya xilli waxay ahayd aan macruuf la aqoon wax munkarahoo la inkira aan la aqoonin midka qawiga ahu midka daciifka ah uu iska cuno midka daciifka ahu meeluu intisaar iyo ka helahayo oo magangelyo ka helahaya aan la arag bay ahayd markii dee nebi moxamed la soo saaray baa caalamkii oo dhan dulmiga uu ka baxay marka islaamnimada markii la yidhahdo nebi moxamed dhalashadiisii baan u dabaaldegaynaa waa islaamnimadii oo dhan oo loo dabaaldegahayo weeye waa kitaabkii qur-aanka ahayoo loo dabaaldegayo waa iimaankii iyo islaamnimadii oo loo dabaaldegayo waa farxad raxmaddaa weyn oo ilaahayna siiye oo ilahay yihi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin aayad kalena ilaahay uu ku yidhi laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun dikrukum baa ku sugan baa lihi kitaabka qur-aanka sharaftii waa sharaftii insaanimadanada dhan haddaan muslimiinta nahay iyo karaamadannadu ay ku cadaanaysay oo qofka muslimka u dabaaldegayo waana wax ma ahan bil keliya ku kooban mar kasta qofkii la raba inuu xasuusnaado oo ilaahay uu ku mahdi laakiin waxaan ognahay markii qofkii dhacdooyinkii xilliyaalkii ay dhaceen oo kale ama waktigii ama makaankii ama asbaabihii la xiriiray markuu arko xusuus bay qofkii uu ka helaya ama shucuur ama dareen buwa garta waa gartay munaasabadan hadda waxaad ku sugan tahay minneabolis oo dad badan oo soomaaliya ay ku nool yihiin waana meelaha ugu waaweyn ee munaasabadan laga xusayo see looga soo qaybgalay munaasabadan dadka ka qaybgelaya iyo culammada ka qaybgelaysa yaa ka mid ah ilaa goormo ayuuse socon doonaa kolleyto dee hadda saan ogahay anugu minneabolis baan joogaa sida aan hadda ka hor ban naqaanay dad aada u fara badan meel hoolaho weyn dad dee ilaahay uun cadadkooda ogsoon yahay aada farihii uga batay baa kasoo qayb gala dee aniga dadku iima xisaabno kow iyo laba ma ahan laakiin waa dad aan isdhihi karo intaas oo kaleo isku hal meel maraykanka iskugu timaada ee aada bay u yar tahay wax maalin iyo laba keliya soconhayana munaasabaduhu ma ahan haddaba masaajid aada u fara badan bay ka socdaan steedyo kale oo kala duwan bay ka socdaan dad aada u fara badan oo dee culumaha o mashaayikhana way kasoo qayb galahayaan muctamarkan iyo isku imaatinkan way kasoo qayb galahayaan qaar badan aano qaar badanna aanan aqoonin waa gartay marka munaasabada xoogeeda dabcan maanta oo sabti ayay dhacaysaa sidaad ii sheegtay laakiin haddii su-aal kale aan ku weydiiyo munaasabadaha noocan oo kalea inta badan waxaa looga faa'iidaystaa muxaadarooyin kala duwan oo ka hadlaya nolosha bulshada iyo qoyska iyo mararka qaarkood dhibaatooyinka ka dhacaya dalka soomaaliya waxyaabaha ugu waaweyn ee munaasabadan aada uga faa'iidaysanaysaan ee sanadkan aad doonaysaan in bulshada aad la qaybsataan marka laga hadlayo muxaadarooyinka iyo meelaha aad xoogga saaraysaan maxaa ka mid ah
sida aad sheegtay waa runta waxaa muhiim ah dee waxaan ogsoonahay xataa rusushii ilaahay hore markuu ilaahay uu ka qisoonayo qur-aanka kariimka rasuul kasta markuu dadka tawxiidka ugu yeedo misna markaas marxaladda ay taagan yihiin wixii dhibaatayo ay samaynayaan ama wixii ahmiyad iyo faa'iido weyn u leh ayuu ka hadlayay dee nebiyullaahi shucayb oo kale waa artay qoomkiisii oo marka ay ku dhex shorooday kaylkii ama beedii ama markay dadka wax kala iibsanayaan oo khiyaano badan iyo ay ku samayn jireen in waxyaalaha uu kala hadla ay kamid ahayd waxyaalaha looga faa'iidaysanayo kow waxaa kamid ah waxaan ognahay dadkii soomaalida haddaan nahay ama bulshada islaamka oo dhan runtii dhibaato aada u badan baa maanta haysata halkan aan joogna iyo ha noqoto ama wadamadoodii ha noqoto taa horta waa looga faa'iidaysanayaa waxaan ognahay dad badan oo diintii islaamka siyaalo kale u tarjumaya oo dadkii mushkilad ku haya ama kuwa isqarxinahaya ha noqoto ama kuwa magac ama zuhdi iyo ama suufinimo iyo sheegta dadka iyaka laftoodo buntland iyo dadkii ku hogaaminahaya ha noqoto wax allaala waxaasoo dhan oo dee islaamkii beri ka yahay waa looga faa'iidaysanaya dadka waa looga digaya sidoo kale waxaa looga faa'iidaysanaya oo ahmiyadduna ay lafteedu kow ka ah in dadka la baro dhaqankii wanaagsanaayo nebiga akhlaaqdiisii kariimada aheyd la baro deeqsinimadiisii nebiga la baro khuluqul xasankii la baro sifaadkiisii wanaagsanaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo siiradiisii dadka aada looga dharjiyo si aan ugu dayano oo nebigu misaal iyo qudwa uu noogu noqdo caleyhi salaatu wasalaam waxyaalahaasa kamid a waxyaalaha xoogga la saarhayo sidoo kale waxyaalaha meelahan ka jira oo bulshada taabanhaya laazim in laga hadlana iyana insha allah marka laga hadlayo mawliidka waxyaabaha sida weyn loogu garto waxaa ka mid ah in ay dadku isku yimaadaan oo ay isdhex galaan oo mararka qaarkood iyagoo muddo kala maqnaa ay ishelaan oo ay sheekaystaan oo ay wax wada cunaan qasiidooyinka nebi maxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ah haatana mararka qaarkood la qaado bal qasiidooyinka caanka ah ee ee dadku ay ay mawliidka sida weyn uga bogtaan haddii mid ama laba ka mid ah aada noogu celin karto waa fiicnaan lahayd haddee qasiidooyinku dee way badan yihiin oo ummad badan baa horta meesha imaanaysaa anigu dadka aada qasiidooyinka iyo dhinaca u xafidana ma ahi laakiin waa wax dee jiraa aho waa la og yahay xasaan binu thaabit baa hortiisa nebiga ka ammaanaya caleyhi salaatu wasalaam oo waadkii dee saxiixu muslimkii sabqaa jaamicaayo weyn ay ku taalo markuu u jawaabayay abu sufyaan oo nebiga ashcaariya usoo tiriyo dee islaamkii uu ku ceebeynahayo hajawta muxamadan faajabtu canhu wa cinda allahi fi daka aljazaau waa kii lahaa oo abyaad fara badan ahayd xataa marka mawaalida la yimaado waan ku arkay in ashcaartaas lafteeda ay kamid tahay kuwa ama amdaaxda la qaadahayo amdaaxda lafteeda waaka waa wax siiradii qayb ka ah laakiin waxaan rajaynaynaa ma ay badnaanayso oo dee sidii xilligii hore amniga ay ahaa jirtay iyo xilligaan maa maxaa ilahay maadaama ummadihii duruufo adag oo kaasiyay oo dhib badan ay soo waajiheen waxaan isku dayi tegaynaa in looga faa'iideeyo dadka waxa xaajadu taabanaysaa oo aadka ay u dhibaataysan yihiin maxaa yeele dadkii soomaali haddii yihiin waxaan ognahay ma wada yaqaaniin ee carabigii qasiidadan marka macnaha ay xambaarsan tahay ma ay wada gara karaan inaan marka luqadoodii aan ugu gudbino waxay garanayeen oo xaajadu taabanaysay taasaan xoogga saari doonaa qasiidooyin hadda xoog la saari maayo waa gartay marka baahida ay ay bulshadu qabaan aad xoogga saaraysaan sanadkan nacam waayaha ugu dambeyn marar badan waxaa laga yaabaa in dad soomaaliyeed ama qaar ka mid a culimmaduba ay u arkaan dabaaldegyada noocan oo kalea kuwo aada loogu talax tegay oo aan loo baahnayn oo laga badbadiyey mararka qaarna waxaa laga yaabaaba inay u arkaan wax aan islaam shaqo ku lahayn arrimahaas maxaa uga jawaabaysaa arrimahaas dhowr jawaaboodba waan ka bixinayaa horta jawaabta koowaad waan ognahay inta badan dadku waxay yidhaahdaan nebigu ma uusan samayn markaan xagga dee shareecada islaamka aan u noqono iyo waxaa la deliishadana kamid ma ahan ama daliil ma noqoto ama xujo ma noqoto nebigu ma sama maxaa yeelay waxaa la ogyahay asiyaadu marka hore ibaaxay wixii sharcigu uu nahyiyo shaygan waxaa la dhihi karaa waa xaaraam inaad daliil sharciga oo aayad iyo qur-aana aada la timid qofka makale nebigu ma samaynin iyo xujo sharciyaa kuma taagna baltaa asagaa waxaa laga rabaa inuu keeno nebigu nahyin uu nahyinayo maxaa yeele haddii la yidhahdo daliil laga dhiga nebigu ma uusan samaynin waxaa imaanaysa ashyaa farihii ka badatay oo maanta ragga noocaas le iyo anakuba aan samaynayno masalan kasoo qaada culum baa hadda la akriya cilmul adab baa kamid a naxwaa la akriya oo sarfi baa la akriya oo balaaqaa la akriya oo cilmul qiraa'a la akriya midna nebigu ma uusan samayn bal boqolaal sana kabacdi baa kutubtan la alifay waana wax lagu intifaacayo sidoo kale waad artay xadiiskii dee bukhaarigii iyo ay cadaynayaan muslimkii inta nebigu uu maysay umuna umulmu'miniina maymuna waxaana hadda shukumaanka loo yaqaano maro bay u keentay inuu biyo iskaga qalajiyo nebigu waa igu radiyey tiri igama qaadan misna wax dhihi kara maanta lama dhihi karo waa xaaran bal wuuna radiye nebigu laakiin ma uusan diidinoo ma dhihin layaan la isticmaalin laakiin isagu sabab uu u radiyeyba markaas ma uusan qaadan maradii nebigu caleyhi salaatu wasalaam isagoo se biyihiisa ka qoyan yihiin buu iska tegay marka horta daliil ma noqoto waxaan nebigu ma uusan qaban waxaa daliil noqota waxaan kaloo ogsoonahay fiqiga islaamiga maanta qofkii aado ama aqoon u leh waxaa la dhihi karaa boqolkiiba konton ka badan aayad iyo xadiis ku cad ma ahan laakiin waa istimbaad iyo qiyaas bay ku taagan yihin oo shay nebigu sameeyey ama shay la nahiyey baa la haleeshiinaya waaya markii xaadisadii ay timaado waxaa la fiirinahayaa shaygaanu shaygii nasku ku soo arooro oo la nahiyey ama la sugay muxuu ka waafaqsay waa dabaaldeg marka loo dabaaldegayo haddii la yidhahdo dhalashadii ha laga hadlo ambiyadii ay dhalashay ama siiradoodii de waa artay qur-aankii kariimkaha inta ka buuxdo ilaahay
Aad iyo aad.
waqtisooday aan nebi maxamed aad marka ka socay iyo aad baa u mahadsan tahay sheekh yuusuf ankuna sidoo kale waa idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey sheekh yuusuf maxamed cabdi oo loo yaqaano sheekh yuusuf koraaye kana tirsan guddiga masjidka al hidaaya ee ku yaala gobolka kentaki ee dalka maraykanka inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay ridwaan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martidaha mikrofoonka haatanna waa barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo hayay wariyaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkana qodobada aynu ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah qiso jacayl oo ku saabsan nin dhallinyar ah oo jacayl u qaaday gabadh aynigiisa jacaylkaasoo geyeysiiyey inuu dhalandhoolo islamarkaana uu maro marxalado kala duwan oo nolosha ah isagoo intaa si dadaal ugu jira sidii uu hanti lahaa gabadhaasi dhalashadaydii dacdidu jiif iyo dholdhoolin mooye annagoon dhibba isarag dhimbiilaha wax guba dhuxusha iyo ruudiya tandhamada kuu galay muxuu dhalanka muuq iyo dhabankan lahaayo dhahay ku doorsamay waa yaasiin madaale oo maanse ka curiyey qisadaasi waxaana uu inala wadaagi doonaa marxaladaha uu maray wiilkaasi iyo weliba halka qisadaasi jacayl ay saldhigatay amaba ay ku dambaysay sidoo kale dhegaystayaala barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah jacaylka sixiraho adunigu kaasidkoy ka sure ah way ka sure aniga waxaan ku dhashay ceelbuur gaar ahaan wabxo Een, ah, fankana waxaan bilaabay ki inkastoo anoo yar aan jeclaa laakiin ki aan bilaabay kabanka ugu horeeyey oo macnaha oo qoota qootaan ku qaado waa dhudhuumanaya ma fahamtay laakiin kii aan duubay sadii calaf kan videogan duubay waa fanaanada farxiye axmed cadaawe oo ku magac dheer farxiye fiska oo barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan marti inoogu ah waxaa kaloo dhegaystayaal aad barnaamijka caweyska washington ku maqli doontaan fanaanadii xamda kuwiin oo sheegtay inay gebi ahaanba ka baxday fankii fanka gebi ahaantii baan ka baxay oon caawa halkan ka sheegayaa soomaali meel kastoo joogtaan u sheegaya marka fankii baan ka baxay walaalo haddaba maxay ku bedelaysaa halkii fanka barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan aan ku bilowna dhegaystayaal qisooyinka jacaylka ah ee badanaaba la soo darsa dhallinyarada gaar ahaan xilliga ay ku guda jiraan taxanahooga waxbarasho ayaa ah qaar waayahooga wata islamarkaana mahadhooyin xilliyada qaar reeba yaasiin maxamed faarax oo ku magac dheer yaasiin madaale waa hal abuur ku dhaqan magaalada hargeysa waxaana uu maase ka curiyey qisad la soo diristay nin dhallinyaro ah oo jacayl u qaaday gabadh aynigiisa jacaylkaasoo markii dambe wiilkaasi dhallinyarada ah geyeysiiyey inuu dhalandhoolo islamarkaana uu maro marxalado kala duwan oo nolosha oo qaarkood ah xanuunka ay wateen isagoo intaasina wiilkaasi dadaal ugu jiray sidii uu hantii lahaa gabadhaasi amaba uu mar uun uu gacanta ugu dhigi lahaa bal haddaba aan idiin kala baxo yaasiin madaale oo ka warramaya marka hore qisadaasi iyo weliba sida ay ku timi cabdixakiiro qisadani waa qiso dhaba waxaanay ku dhacday runtii nin dhallinyaro ah oo reer hargeysa runtii horta sideedaba marxaladda dhallinyaranimada iyo jacayl waayaha jacaylka horta wax isku sidkan cabdixakiiro marna waay in badan ha lagu kala duwanaado rag iyo dumarba oo qolana xabashadooda inta badan ha muuqato qolana yaanay muuqan ragga iyo dumarka laakiin waa wax xabashadooda weligeed bay taagan inta waayaha dhallinyaranimada lagu jira waxa u badnaatee dabeetana nin dhallinyaro ahoo watiga waqtigaa geedi socodkii noloshiisa ee waxbarashada ku jiray oo primariga sii dhamaynaya ayaa inanbu aada u caashay inantaasi dhaba inanta lafteeda dabeetana way id laftooda way jecleed oo markaa sheegaa dhex martay waan gartay marka waa wiil iyo gabadh isjeclaaday oo yaryar ha waa wiil iyo gabadh isjeclaaday ayagoo yaryar waan gartay dabeetana ninkii baa fikri wuxuu jiri wallahi niyow inanta tan dee ragganimadii waxay ku jirtaa inaad guursato weliba dee sidii raggu gabdhaha u guursan jira inaad guursato laakiin mushkiladda ku haysataa waxa weeyaan dee intaad iskuulkaa dhammaynayso dugsigaa dhexe intaad dugsi sare gelayso intaad jaamacad gelayso dee waqtigu ku sugi maayo dee rag baan kula sugan intaasoo lagaa guursadaa dee ilaa rag kale u shaqaysanaye walaac baad soo food saaray wuxuu soortoon iyadoo gabadhii isagoo intuu marxaladaa kusoo jiray laga horguursado laga hor qaaday ahaa walaacaasoo soo food saaro dabeetana wuxuu waxbarashadii dabeetana halkaasaan kaga hadhay waxaan maalintaa go-aanku gaadhay inaan shaqaysto si aan gabadhan u guursado waan gartay xoogsiinu dabeetana wuxuu shaqada ha wuxuu shaqada ka bilaabay deetana meel geerasho baabuurta lagu dayactiro ninka xirfadan ma yaqaano wuxuu islaa dhaqaale ku samaysid markuu sanad ku shaqaynayay ayuu ogaaday bahashii inaanay wax dhaqaaleynan kasoo kordhayn oo dee xirfadii ay ku xidhanta horta inuu xirfadda barto siduu dhaqaale ugu sameeyo waan gartay ninkii dabeetana uu ka guuro haddana wuxuu jiri warniyow shaqa kaloo tan ka gedisan waa inaad samaysataa dabeetana shaqadii uu ka tego shaqa kaloo bilaabay baabuur tana kuwan xamuulka qaada oo u kala baxaa deegaanada soomaalida oo dhan iyo iyo dhulka etoobiya khudradda laga soo qaada sida barandhada iyo basashaiyo buu raacay mudduu la socday gaadhigiio dabeeta haddana sanad bay ku qaadato haddana sanadkii markuu hawshaa weliba haddana ka niyad samay wuxuu siri wallahi shaqadan aanay ku anfacan gabadhi inay ku sugaysaa tiina uu ka yimi haddana oo hargeyso kusoo noqday bilaa camalba haddana hargeysa ku noqday waan gartay marka intaynaan bilaa camalka markaa hargeysa u noqday aynaan sii faahfaahin wax intanoo shaqaa uga gudbayaa ee uu mar geerash u tegayaa mar gaadhi u raacayaa macnaha wuxuu raadinayaa intaa inuu meel uu si deg dega dhaqaala uga helo oo dhaqaalaha gabadhii ku doono miya ha ha cabdixakiino wuxuu leeyahy warniyo inanta sidaasu qurux badan le jacaylkaasini ka dhexeeya jacaylka aad u qabto dee haddii aad ka habsaanto ama dee aad waktiga baxnaaniso dee dee lagula sugi maayo intaa ninkan wuxuu walaac ka qaba in gabadhii laga guursado dabeetana labadaa shaqtaa hore geerashka iyo tan kale buu haddana hargeyso bilaa camal ku noqday mar kaloo fikray ninkii aadibu ka tego miyibuu tega cabdixakiino oo haddana uu soo dhaqaaqo miyibuu dib ugu noqday miyibuu dib miyibuu ninkii tegey dabeetana wuxuu bilaabay dabeetana haddana inuu dhuxul shito oo ninkii dhuxul loo noqday oo kayntiibuu baraacay oo dabeetana wuu gubayo dhuxul fara badan buu dabeetanaysa marka lowrkaa dhuxushaa qaadeen magaalada hargeyso uu geyso lacag buran bay noqonaysa ilaa bay laawanaad lacag lacagtaa gabadhi aad ka bixisaa ka go'ota si gabadhi u gurisay waan gartay markuu dhuxushii shiday ee uu muddo duurkii ku jiray ee ay bila ku qaadatay ee uu dhuxushii dheemeeyey ilaa boqolkiish marka meelaha diyaariyey buu yiri ay markaa diyaariya taan qabay inaan qaraaban baa layidhi ciidamadii etoobiya markaa waa deegaanka soomaali degta kilalka shanaad meeshii moogta cabdixakiino waa goobta garo oo uu dhuxusha ka soo ha wuxuu baa yidhi ciidamadii etoobiya oo wixii dhuxul shita dhuxulna way qabqabanayaan wixii dhuxul shitana dee xabsigaa la geenaya waa kiis culis baa la yidhi etoobiya daata ninka lafiisu ka soo carro uu firnaday dhuxushiina ka soo carar uu shiday dhuxushiina halkiibu kaga soo cararo hargeyso mar kale kusoo noqday wuxuu sawirtay uu ninkii u shaqo tegey gabadha doonaya in dhaqaalo soo urursadae guursado oo xabsiga liinta ku dhex cabaya oo xabsiga liinta ku cabo weliba xabsiga etoobiya dee ma hawl yara berigaana mu hawl yaray iminkana dee kolley hawshiisuu leeyahay waan garta ninkii dabeetana haddana dhaka kalaa kusoo dhacday wuxuu yihi wallahi waa ina tahriibtaa dabeetana ninka haddana tahriib buu bartaa ka galo uu tacabiray jabuuti buu maray doon buu ka raacay yeman buu tegey weliba waayo fara badan buu badda kusii dhex mutay oo doontii habeenkaa ay raaceen ay ku tahriibayeen ba matoorkii baa ka baktiyey kolba mawjad baa wuxuu yihi intay soo kacdo dabeetana bahashan naga buuxisay ssaari dowladii garon sacbada kaga dhurnaa oo rari ninkii tiina waa ka badbaado waa ka baxo yaman buu u tallaabay waan gartay haddana waa taariibki halkaasu la gaaray ha yaman markii u tallaabay iyo xera qaxoonti ay garan qoladii la socday isagu dee wuxuu yidhi nin gabadh u socda baan gabadh usoo shaqa tegeen gabadhaa guursay dabeetana lay qaxoontinimad inuu xaniir runta mimayse aroortii baan haddana ka kalahay buu yidhi oo aan dabeetana ugu jeexay ilaa cadan cadeen baan tegey muddaa ka yara shaqaystay markaan waxoogaa dee noodi aan jidka kaga baxaan ka helay baan dabeetana haddana ugu jeexay gurigaa sacuudiga waan gartay waxay igu waaya badnayd buri markaan buuradayna dhulkaa buuradayna ee sacuudiga iyo manta udhaxayso aan u khatar badan markaan maraya baan kolba dabeetana waan goostoon saddex waa gaasha iyo axraab iyo xagaa kaxoos ukay darsamo oo dabeetana wuxuu yihi waan fadhiistaa markaan saa fadhiistaa haddana inantii baan xasuustaa dee enerji cusubun baa igala iyadaaba ku tamirinayay markuu iyadii xasuustun ba yidhaha wallahi hawl alla hawl baa ku taala ha ayadunbu ku tabarinayla jacaylku waa balaaye aada weyn haye haye ninkii sidaasoo dabeetana ku gudbay sacuudiguu tegey muddo markuu shaqaynayay oo rari inantii isna calfan inantii horta calafkaa kala kaxeeyay inantii waa la guursaday oo gebigaba inantu intaasoo hawla u maray macalfan inantu waxaasoo hawloo maray horta mu calfan inantii way tira inantii nin kale ilaahay calaf ugu daro dabeetana ay raacday oo markaa markuu sacuudiga ku sugnaabaa la guursaday miyaa mise waa mise intuu soo noqday waktigaas mii la guursaday sacuudiga joogay iyadoo isaga hawl oo iyadoo markaa ma ka warhaysay intaasoo hawlo inuu u marayo oo uu socdo iyada daraaddeed uu kolba gidaar uga soo go-ayo kolle xidhiirku waktigaasuu iska adkaayo social mediaha lafteeda la isticmaalayo isna waktigaasu muu sii furfuren imka la la loo isticmaalo ama la isaga warheli karo marka xitaa iska warhaynta adkayd banaadka qaarkood oo marka xitaa kala warhayo muddo dheer ba xitaa markan uu guurisanayo gabadha markan la guurisanayo wuxuu ii sheegay muddo ka bacdi ayadoo inantii muddo guri lahay ogayba oo muddoba intuu macnaha soo tabcayo ordayo kolba halkaa tegayay inaan wax badan boogeyn gabadhii in weli isu joogtuu moodayay aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad si kale kuma garatee marka aduu si alla unudaa calaf baa kala adeegay muxuu sameeyey markaa markuu alafkaa kala adeegay isaguna dabeetana markuu sacuudiga tegay muxuu sameeyey inantiina gobonimo gobonimo inantiina ku sagootay marka arrinta ninkaasi jabkaas iyo hawshaa maray bay maasadeer ka hadlaysaan maasadeer ku cabiraya maasadeer dhalandhool baa la idhahdaa waxaanay ka turjumaysaa wixii hawle inantaa u maray dhalandhool baad markaa aad ka curisay oo maansadaasa ku saabsan ninkaa qisadiisa maxay ku bilaabmaysaa markaa maansadu waxay odhanaysaa cabdixakiin ow qalanjooy dhigaadi iyo wixii caana kula dhamay ama geenye kula dhudha dhegxumiyo rafaad iyo dhiif looma quudhe dhiif looma quudho hadday dhiila madatira dembi weyn iyo dhimac weyn ragna dhugasho mooye dheeman iyo luul iyo hanti nimaan dhitaysana dhoob kuma jaraye intaan muruqa dheefsado dalxash iyo barwaaqi iyo daayin iyo sharaf iyo nolol dheg iyo muunale inaan adiga kugu dhaqo intaan dhaaris ugu maray maxaan kuu dhambalay hawl ragga dhabar adayg iyo tala kama dhammaatee arrintan dhardhaaraa marka ay dabacatee derigeedu kala jabo dhinindhininta faallada dhaba kale maxaan maray markay dhicisay taasina dhaldhalaalka guudka iyo dhoolka iyo heegada intaan dhex qaado xidigaha ku dhaygagay dhinac kale shaxda u dhigay maxaan tumay bir iyo dhagax dhaldhalaashi daasado rijadan ka dhali idhi markay dhiiqi weyde markay dhiiqi weyde igu dhaga adeegtan uga dhacay hungiyo quus maxaan dhexanta jiiraan dhowrgil iyo taartaar dhiga dheera baxayoo dheelmaayo hawdkiyo dheereeyo saara ilaa dhalashadaydii dacdidu jiif iyo dhooldhoolin mooye annagoon dhibaysanag dhimbiilaha waxguba dhuxusha iyo ruudiya kandhamaada kuu galay muxuu dhalanka muuq iyo dhabankan lahaa iyo dhehaygu doorsamay isbedel ninkii cidla aan dhaqaaq waa markuu dhuxusha u shitay dee aygaa ogolay dee duurjoogta u noqday macnaha wuxuu sawrayaa inuu isbedelay oo ninkii dhalinyarada ahaa ee dugsiga hoose dhexe ku jiray oo marna geerash ka shaqeeyey marna gaari dusha u koray marna quruxda badnaa ee dee iskuulka dhiganaya dee la bisnaa dee markuu dee dhuxul la noqday dee waad dareemi kartaa muuqaalkiisu siduu ekaanayo moogtahay ha marka wuxu uhi cidlo aan dhawaaq iyo wax dhaqaaqayaa jirin inta dhiraha waaweyn dhinacooda jiifsaday haraq iyo dhurwaag iyo maxaan dhawrta wehe jiray gabal dhacay habeenimo anoo dhoofay awgaa inta dhirifka cimilada duufaanta dhabatiyo mawjado dhirbaaxeen ila dhacanti doontan dhaladeeda saaraa dabeeduray gadweynto dhudhumadu ijaale maxaan xera dhadhamad iyo dhawrtaysi loo garo u dhaxay daraada aroortiina dhaansaday waysadiiyo dhiishoo dhexda suuka ku xidho dhanadhowlka sii wareeg deeliga duruuftiiyo dhakafaarka waayaha markaan dhiiran waayo niyadaydu dhimataba xasuustaadu dhuux iyo maxay dhiigi jirisay ugu horeysay gidir kale waa marka uu dahlay dabatana intii xasuustu dootana fadhiga ka xubin intii kala qaato aad iyo aad waa waa ka sii badi markuu odhanayay ha wuxuu leey danta dhacamahe danta dhacamaheed iyo buurtiya dhadhaabihii ina kala dhex yaalaan ina kala dhex yaale arrinteena kala dhigay intii aan lahaa dhaaf xeedhada iyo dhaalkii hadday kala dhantaalmeen nafsi kuma dhadhabayo carab dhaaxa jiray iyo waqtiga iyo dhigaalka ina kala dhaqaajiye dhinacayga sharaf iyo gobonimo ku dhacantay marka waa halkaasuu kaga baxaya marka wuxuu leeyahay n wati waktigii iyo dhigaalka ina kala dhantaalee dhinacayga sharaf iyo gobonimo ku dhaantee dhinacayga sharaf iyo gobonimo ku dhaantay buaafkaasina waxilooda ina kala kaxiye marka ducadaafki ina kala geeyey aniguna gobonimadaan qaadanayaa buu leeyahay waxaase duruuf iyo hawl iyo dhibaatana wuxun baanu maray inaan yani marka dhacbi dantayna kala dhex yaalan aan qaadaha fududeeyo si wax fara badan nagu suura galaan unbuu leeyahay macnaha de uu cafinayaa wuxuu leeyahay mar haddii da calafkiina kala kaxeeyey adiguna gobonnimadaa ku noolo annagoon ku cafiyey ha kuma ereysid buu leeyahay taasi calafkayna kala bixiyo gobanimaa kugu sagotiyaya buu leeyahay waa hagaag markaa ninkii waa kan geerash buu galay marar wuxuu sameeyey gaadhi buu raacay mar duurku galo dhuxul buu shiday mar waa tahriibay yamaan sacuudi intaasoo meelood buu maray gabadhii waa kanoo ilaahay calaf isuguma darina waa waa saa tilmaantay waa la guursaday isagii muxuu ku dambeeyey markaa cabdixakiin isagu wuxuu ku dambeeyey markaa sacuudiga uu joogay gabadhiina la guursaday muddo horta markii sacuudiga ninkii joogo iska shaqaystay horta waa lasoo tarxilod waddanka dub uga soo noqday waddanka dub uga soo noqday hargeysuu yimi hawshii iyo dhibaatadii iyo wixii soo mareen runtii kusoo waay arkay ganacsi buu bilaabay meherad cusub meherad fiican oo ah caalimka ayuu magaalada hargeysa ku haystaa waana nin ganacsadaha waxaan yidhi dee waxaas hor wuxuun baan sawirtaa buu yidhi inantaa aan jecelahay ee heblaayahay quruxda badan la deela quruxda badan la haddii aan sidaa ku guursado markaa way ogolayn de haye haye oo dee duruuftaas iyo dhaqaala darrada marka aniga haysa dee inay saamayso inantaa quruxdeeda iyo leeyahay inaysi dabeetana uu guuro isbedelo markaa waxaan dhe anigu ilahay ninkaa dhiga gabadha waxaasoo duruufa jiidhaa gabadha dabeetana aad guursataa dee sida ragga
mar kale ayaan dhegaystayaal dhammaantiinba idin leenahay cawaysin wacan oo wanaagsan fanaanadda xamde axmed kinaal oo ku magac dheer xamda queen waxa ay ka mid tahay fanaaniinta muddooyinkan dambe sida aadka ah heese hooga loo dhagaysto hase yeeshee waraysi gaara oo ay v o a siisay fanaanaddu ayay ku sheegtay inay fanka gebi ahaanba joojisay waxaanay sababta keentay iyo weliba waxa ay qaban doonto fanka kadib ay uga warantay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur anigaa go-aansaday inaan fankii gebi ahaanba ka baxo anaa isu garan waayey markii horena cidigumay qasbin imikana anaa sidaa jecelaysta inaan ka baxo
dadku waxay isweydiinayaan xamde maxaa ku kalifay ma kooxdii bay ka baxday oo waxay gelaysaa koox kale mise guud ahaanba fankii wixii la odhan jiray oo dhan ay isaga baxday xamde may walaalo kamaan bixin kooxdiioo keliya ama xidigaha geeska kooxdii aan ka midka ahaa n ilaa maalintan fanka bilaabay ilaa waqti xaadirkaa aan iyaga ka mid ahaayoon ku jiray kamaan bixin fanka gebi ahaantii baan ka baxay oon caawa halkan ka sheegaya soomaali meel kastoo joogtaan u sheegaya markaa fankii baan ka baxay walaalo waa hagaag heerka fanka ee waktigan xamdaay maxaad ku qiimeyn lahayd wallaahi sagaley fanka heerkan maanta aan joogno ama fanaanin ahaan la joogo haddaan qiimeeyo markaan fanka soo galayay iyo maanta markii aan gudagalay dhowrkaa saneen ku jiray horta different weeyaan weyno ballaaran markaan soo galayay aada buu iila qurux badnaa wax baan ku hamiyey wax wanaagsan laakiin sidii way aad magac uun baana fan soomaali laga dhaxlaa oo maanta xamda kuweyn ilmaha yaro labada jirkaye ama de yacni madaxa la kacay ayaa garanaya magac baan ka dhaxlay aan odhan karaa xamda kuweyn markaa walaalo waxaan ku qiyaasila wallaahi dee dad badanoo waxaa jira aniga sidaydoo kala caawa aan waxaan aada ugu faraxsanahay anigoo da-yar anigoo dhallinyara miirkayga qaba inaan caawa ilaahaygu guuleeyey inaan ka toobad keeno ama ku dhawaaqo ama social media ka sheego inaan ka baxay aada baan ugu faraxsanaya ilaahayna waan ugu mahadinaya haddiiba fanka aad ka tagto dadku waxay isweydiinayaan xamda kuweyn maxay qaban doontaa maxaad qabanaysaa walaal haddaan fanka ka tegay kulley magac baan ka dhaxlay fanka waxaan rajeynaya insha allah magacii xagga fanka iyo heesahaan kusii wadila business baan ku bedelaya insha allah xamda gabagabada maxay tahay fariinta aada u gudbinayso bulshadii taageerayaashaadii soomaalidii ummadda muslimiin aada baad u mahadsantay sagale dhammaanba horta intii i taageeri jirtay markaan wakhtigan fanka ku jiray waxaan leeyahay go-aanka anaa qaatay caawa inaad igu taageertaan khayrka inaad igu taageertaan waxaan anigu maanta habi ku ahay inaad khayrka igu garab istaagtaan iina ducaysaan saasaan odhan laha waxaabaan xasuustay heesii heegi caanka ahaa gaar ahaan heesteedii aadka looga daba dhacay ee qaadirow allahayow adigu adigu qumanayso markana dhegaystayaal kusoo dhowaada qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaana toddobaadkan barnaamijka caweyska washington martii noogu ah islamarkaana inala caweyn doontaa fanaanada farxiye axmed cadaawe oo ku magac dheer farxiye fiska wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur ayaa fanaanada magaalada hargeysa kula kulantay islamarkaana waayaheeda fanka ka waraysatay aanadii kala baxo sagal iyo weliba ah farxiye fiska jacaylka sixiraho aadunigu kaasidkoy kaasuri ah way ka suree waa hagaag n ugu horeyn waxaan jecelahay inaan kugu soo dhaweeyo caweyska washington qeybtiisa magaalada hargeysa farxiyo fiska fanaanada caanka ah codka macaan boqorada codka soo dhawo baan kulahay marka hore waa mahadsantaha walaasha isaga leh aad iyo aada u mahadsan tahay waa hagaag fiska maxaa lagugu bixiyey farxiyaay wallaahi abaayo fiska waxaa ii bixiyey maxamed karaami cd yacni fiska waa faska adiga waa diamond magacaasaa ii bixiyey
saasaa loo soo gaabiyey fadxiya maxaa lagu raaciyaa fadxiya iyo fadxiye axmed cadaawe waa hagaag magac miskiin lagama aha baynu leenahay fadxiya bal ugu horeyn haddii aad inoo soo koobto kow iyo labaad inooga taataabato taariikhdaadi halkaad ku dhalatay iyo sidoo kale goortii aad fan ka soo gashay halkaad ka bilowdayba
aniga waxaan ku dhashay ceelbuur gaar ahaan wabxo fankana waxaan bilaabay ki inkastoo anoo yar aan jeclaa laakiin ki aan bilaabay kabanka ugu horeeyey oo macnaha oo qoota qootaan ku qaado dhudhuumanaya mafahamtay laakiin kii aan duubay sadii calaf kin videogaan duubay maasha allah farxiya bal haddii aynu usoo noqono wareysiga waxaan jecelahay bal dhegeystayaasha heesta koowaad ee aynu ugu fureyno inaad adigu soo xesho dookaaga wallaahi heesahayga waa badan yihiin kolba waxay ila tahay middaa adiga jeceshahay inaad ka dhigtid waa hagaag heestii ugu dambeysay ee aada magaalada hargeysa kusoo saarto ayaan jecelayn inuu soo xullo heestaasi erayadeeda yaas kale runtii heese badanaan ku duuba hargeysa hees la yihahda hargeysa ciil hamudan deelqaaf iyo qaar aan weli soo bixin iyo heesta cabdiraxmaan oday isla qaadnay bustaha soo dhiga agteeda bustaha soo dhiga agteeda haa taas waynu dambaysiisanaa balse deelqaaf ayaan jecelahay in aynu dhegaystayaasha ugu furno dhegaysa haboon
horaanku kugu dhaale haydagii jacayo horaanku kugu dhaale anigoon anigoon dugniin qabin haysaardoonyaduufaanka caashaqu duldulaaminaay
haddaynu intaas kaga nimaadno deelqaaf iyo codka tolmoon ee baxsan ee farxiyo fiska farxiyaay banaanku marka horta heeso fara badan ayaad adigu leedahay oo dee aan la tirin karayninbo lagu daalay haddii las idhahda tiriya fanaaniintu heesahooda ma kala jecla laakiin waxaa jira qaar marka ay qaadayaan dareen gaara u sameeya ma jirta hees aad aada u dhex gasho markaad eh, qaadayso wallaahi marka hore way jiri jirtay laakiin hadda anaaba kala garanaynba iyaga dhanba waa jeclahay hadda yaa waa igu bateen marka wallaahi mar waxaa jirta aan macnaha aan sidii heeseyga ani aan sameeyo kale een maxay ahayd hubaal een ah, heese badan een daadihi laakiin hadda midba midda kale waa kasii darantaho waa iska- heesihii waaba macnaha anaa sii jeclaano iyagu hees baa jirta aada samaysay daadihii daadihii haa heestaasaan bal markana jecelahay inaynu dhageystayaasha ku nasino dhageysa habboon
dareenkayga caashaqo iyo dhibahu ku darte aynayaw darooga adaan ku dareemayay dareenkayga caashaqo iyo dhibahu ku darte aynayaw darooga adaan ku ildareeyay
nacan haygu degaanine
hawsa dabacan habtaydo dahadii dahadii dahadii
daadii jacayl
waa tahay dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubnaaba aynu kaga nimaadno qaybtii koowaad ee waraysigaasi farxiye axmed cadaawo farxiyo fiska ay siisay barnaamijka caweyska washington dabcan ah, qaybo kale oo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeena caweyska washington ee toddobaadkana intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo intiinu barnaamijka mid la mid ay isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nooli kulantee
dadku way la yaabo anigoo dumaanaho damaqiyo xanuun dharka adigu daydayo dadku way la yaaba anigoo dumaanaho damaqiyo xanuun dharka adigu daydayo waxaa ii dabiibaha dawaahi ahaan kara doodaada hadal kale soo durmaca waxaa ii dabiibaha dawaahi ahaan kara doodaada hadal kale soo durmaca oo haygu degaanine hawsa dabacan habtaydo dahadii dahadii dahadii dahadii jacaylka
heestaasi fanaanada farxiya fiska waxay u dambeysay barnaamijkii caaweyska washington oo nala socodsiinayay wariyaana cabdixakiin maxamuud shirwac haatan intaynaan gaadhin gebagabada barnaamijkeenna ama idaacaddeenna caawa aan jamaal ka codsado wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyey gaar ahaan ciyaaro dhowaan lasoo gebagabeeyey horyaalada dalka ingiriiska iyo spain jamaal aad baad umahadsantahay sandheere ee horyaalka dalka ingiriiska kulamo xiiso badan ayaa dhacay kulan kalena goordhow ayuu dhici doonaa ee, adiga qiyaastii hal saac iyo bar hadda kadiba oo naadiyada tottenham chelsea ay dheeli doonaan balse kulamada dhacay naadiga manchester city ayaa afar gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga west ham united liverpool ayaa iyaduna saddex gool iyo waxba waxa ay ku dirtay naadiga watford halka naadiga manchester united oo xaaladeeda aysan wanaagsaneyn muddooyinkii ugu dambeeyey ay goolla-aan barbara la gashay naadiga crystal palace naadiga kubadda cagta leicester city ayaa barbaro gool iyo gool la gashay naadiga brighton and half albion fulham iyo southampton saddex gool iyo laba gool fulham ayaa ku awdronaatay sidoo kale naadiga everton iyo cardiff ayaa daqiiqadii ugu dambeeya ciyaarta hadda mareysa gool waxba everton ay ku hogaaminaysa laakiin sandero arrinta xiisaha badan waxay tahay dhinaca dalka spain marka la fiiriyo naadiga kubadda cagta real madrid tababaraheeda iyo dhawaantan ceerisay santiago solari hore ugu soo dhelay naadigaas ayaa loo dhiibay kulmadii ugu horreeyey ayuuna guulo ku bilowday ha yeeshee hadda kulan ayay la dheeshay naadiga eber oo ka mid ah naadiyada iska heerka dhexaadka ah ee laliga dalka spain waxaana naadiga real madrid looga awdroonaaday saddex gooli waxba oo santiago solari kooxdiisii guuldaradaasi la duldhigay taasoo aysan u ahayn war wanaagsan taageerayaasha naadiga real madrid iyo kooxduba oo isku dayayey inay kasoo kabtaan dhibaatooyinka guuldarooyinka muddooyinkan soo gaarayey sida la xusuusta naadiga waxaa ka tegay christian ronaldo oo yuventus hadda wacdara ka dhigaya yuventus gordho ay la dheli doontaa spal oo laba kun saddexiy toban waxaa sidoo kale ka tagay tababaroodii hore ee zinedin zidan kulmada kale ee maanta dhici doonana waxaa ka mid ah spain marka la fiiriyo naadiga kubadda cagta ee valencia ayaa hadda socota ray vaykan ayaana la dhelisay saddex gool waxba valencia ayaa markaasi ku wadata saddexda gool naadiga atletico madrid iyo barcelonana waxay dheeli doonaan iyaguna kulanka ugu dambeeya kulamada maanta dhici doona ayaa kulankaasi u yahay dhegeystayaashu waxyaabaha kusoo koran ola soo gudbin doonaa mahadsanid jamaal sidoo kale wararka iyo warbixinada dadkii ay saageen waxa ay ka daalacan karaan websitekeena v o a somaali com haatanna dhinacii heesaha aanu baydhno
gaarida baarida hawe geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gogol dhigtaa gabbaatii la qaadan jiray guurkii sida geed ma dharay gayaankii miyuu qablamaa
waa tahay axmnaaji iyo kooxdaasi heesaasi waxay gunaandu ahayd idaacaddeenii habeennimo waxaa idinla socodsiinayey maxamed cabdi xasan sandheere jamaal axmed cismaan iyo bashiir abikar dhammaantii isku dubaan waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
guntiina xariirayo garbasaaran la iibsan karin gogolaan weligeed la arag qolkii ay guddoonsadeen